الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين درسنا وحكب العوانيا بلوغ سورة التغابن suuratu اtaqaabuni suuratu taqaabun suuraddaasi madaniyatun waa madani aayaadkeeduna waa toban iyo siddeed aayadood waa suuradda lixdan iyo afraad xagga tartiibka suwarka qur-aanka ah suuraddu waxay ka sheekaynaysaa can jalaalillaahi wa cadamati wa aafaari qudrati ilaahay jalaalkiisa iyo cadamadiisa qudradiisa iyo ah weynanka ay leedahay waxay suuraddu ka hadlaysaa qofka ama insaanka rabbigiis aaminsan oo qirsan iyo insaanka rabbigiis diidan ee jaaxidka ah ee kaafirka ah tusaalayaal bay suuraddu keenaysaa qarniyaashii hore bayna ku qadaraysaa iyo ummadihii tegey ee dhammaaday waxaa lagu gebagabaynayaa suuraddan amar la is amrayo fii sabiilillaahi in wax lagu bixiyo liiclaa'i diinihi ilaahay diinkiisa saraysiintiisa iyo koryeeliddeeda awgeed waxay ka digaysaa suuraddu min ashuxi waalbukhli shaxiixnimada iyo bakhiilnimada bismi illaahi araxmaani araxiim yusabbixu lilaahi ilaahay waxaa u tasbiixsadaa waxaa ilaahay nasaha maa fi samaawaati samaawaadka dhexdooda waxa ku sugan iyo wamaa fil ardi ardooyinka dhexdooda waxa ku sugan waxaas oo dhan baa ilaahay nasahaya oo hufaya oo u tasbiixsanaya siiqatulmudaaric baa lala yimid yusabbixu waxay faa'iideynayaa waxaa macnaha siiqatulmudaaricu ay faa'iidaysaa altajadud walistimraar wax la yihahdo waa joogto waa cusboonays waa cusboonaan hadba lahu lahu ilaahay oo keliyaba u ahaaday almulku mulkigu walahu alle oo keliya u ahaaday alxamdu xamdiguna alle oo keliya iska leh jaariya majruurkan la soo hormariyey waa liifaadati alxasr xasri buu faa'iideynayaa lahu lilaahi oo keliya alle oo keliya baa almulku mulkigu u ahaaday ciddow doonoona hadhow ilaahay mulkiga siiyaa ciddow doonow ka siibaa lahu lmulku walahu alxamdu xamdiguna ilaahay buu u ahaaday subxaanahu wa tacaala mulki oo dhan ilaah baa iska leh xamdi oo dhanna ilaah baa iska leh lahu lilaahi laa likayri keligiis unbaa iska leh wa huwa ilaahayna calaa kulli shayin shay dhammaantii qadiirun qaadirun ilaahay mid awooda weeyaan cidow doonow hodan ka dhigaa cidow doonow faqiir ka dhigaa cidow doonow ciseeyaa ilaahay subxaanahu wa tacaalaa waxa weeyaan kuwana waa la duleeyaa shay hadduu damco ilaahay inuu iraadeeyo kun unbau dhihin fa yakuunu shay waa iska ahaanaya huwa ilaahay aladii allah weeye khalaqakum idin abuuray ayuhannaas ummad yahay dadow ilaahay waa midka idin abuuray cid kale idinma abuurin ilaah baa idin abuuray fa minkum idinkoo idinka mid ahaaday kaafirun wa minkum idinkoo idinka mid ahaaday mu'minun mid mu'mina fa minkum fa bacdukum bay ka dhiganta idinka barkiin kaafirun wa minkumna bacdigiinna qayb idin ka midana waa muuminun weeyaan insaanka haddii la abuuray haddii ilaah baa idin abuuraydaas qaabkaa cajaa'ibka ee quruxda badan ayaa ilaahay idiin abuuray sidaa iyadoo ay tahay qaar baa ilaahay kuwa idin ka mid ah ilaahay ka kufrinaya kuwana waa rumaynayaan hadda waxaa la hormariyey kaafirka fa minkum kaafirun muuminkaa laga hormarsho muuminka waa la dibdhiga wawaxa weeyaan waa kaalada tiro badnaanteeda karat اlkufaar iyo qilat اlmu'miniin mu'miniintu waa yaryihiin markii loo fiiriyo gaaladu intay tiradeedu le-eg tahay marka kuwii badnaa baa lasoo hormarshay aayad kale wain tudic akara man fi lard yudiluuka can sabiili اllah suurat lancaam baan kusoo qaaday aayad kale waqaliilu min cibaadiya ashakuur kuwa muminiinta inay kooban yihiin waa inta u shukrinaysa ilaahay waa in kooban oo yar weeya shakligaas ajaa'ibka ah ayaa ilaahay insaankii u abuuray wallaahu ilaahayna bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysaan basiirun mualicun ilaahay waa mid daalacanay acmaashin war cabsada weeyaan war waxaad samaynaysaan ilahay waa idin ogi kuwa dadka fitnaynaya kuwa diinta ka hor istaagaya kuwa gumaadaya kuwa laynaya kuwa xamanaya wax qarsoomaya ma leh wax kasta ilaahay waa ogyahay subxaana wa tacaala binaadan hadduu qofku iska qarinayo ilaahay baa og khalaqa ilaahay wuxuu abuuray asamaawaati samaawaadkiibuu abuuray waalarda ardadiina ilaahay u abuuray bilxaqi khalqan oo mutalabisan bilxaqi abuur oo xaq ku laran ayaa ilaahay abuuray ama khalaqa ilaahay baa abuuray asamaawaati waalarda bilxaqi xaalu ku sugan yahay ilahay subxana wa tacaala bilxaqi baa ilahay ku abuuray wasawarakum ilaahay waa idin suureeyey faaxsana ilaahay waa wanaajiyey suwarakum suwartiinna muuqaaladiinna shakligiinna ilaahay waa wanaajiyey adqana wa axkama meel la dhahayo halkan yaa saan ka dhiga yaa halkaan isku dheeli tira ma jidho ilaahay baa subxaana wa tacaala sidai u cajo badnayd u abuuray laqad khalaqna alinsaana fii axsani taqwiim alladii khalaqaka fasawaaka facadalak fii ayi suuratin maa shaaa rakabak aayaadkaas iyo kuwa lamidkaaba saa inuu ku caddaynayo xayawaanaadka kale oo dhan iyo noolaha kale iyo insaanka markii la isku fiiriyo suurada ugu wanaagsan insaankaa la siiyey wanaaggaa loo galay waxaa ka mid ah insaanka waa la abuuray isagoo saas u taagan hayra munkabbin calaa wejhi isagoo wejigiisa iyo luquntiisa aan u soo foorarin ee xoolihii sidaan luquntoodii iyo afkoodii iyo usoo fooraraan yaa oo saa usoo qallucsan yihiin maaha saasuu u taagan yahay kor saasuu u taagan yahay insaanka nicamta ilaahay u galay bay ka mid tahay wailayhi ilaahay xaggii oo keliyaana almasiiru marjicu ahaada almasiir yaclamu ilaahay wuxuu ogyahay maa fi samaawaati samaawaadka dhexdooda waxa ku sugan iyo walarda ardada wayaclamu ilaahay wuxuu kala ogyahay maa sheega tusiruuna asiraysanaysaan iyo wamaa sheega tuclinuuna tusiruunahu wamaa tuclinuuna tuclinuunahu waxaad dahirsanaysaan iyo waxaa asiraysanaysaan qalbiyada waxa idinku jira waxaad niyeysan tihiin iyo acmaashiinaba ilahay waa ogyahay waxa la muujiyey waa acmaashi waxa asiraysanaysaan waxa qalbiyada idinku jira niyooyinkiina taana ilaahay waa ogyahay wallaahu ilaahayna caliimun waa midku ogaal badan bidaati suduur laabaha xaaladda u saaxiibka ah taas u saaxiibka ilaahay waa ogyahay taas baaba ilaahay ogyahay acmaashiinaan daahirkaas ee idinka qarsoomaysa inta wax qarbudaysa inta wax xumaynayso dembi ta daahira la timaada isdhahaysa qarsada yaa waxa laabta ku jiraaba ilaahay ogyahay yaa taasaaba ilaahay ogyahay yaa dadka yastakfuuna min annaas walaa yastakfuuna min allah kuwa intaa dhibaato samaynaya dembi noocuu yahaba dadkay iska qarinayaan laakiin ilaahay iskama qarin karaan wa huwa macahumad ilaahayna waa macooda id yubayituuna maa laa yardaa min alqowl bal hadda u firso waxa weeyaan wax kasta ilahay waa la socda subxaana wa tacaala wa huwa caliimun bidaati suduur alam yaatikum ma wuusan idiin imaanin nimankii reer quraysheed markii lala hadlayy cid kastoo la midana waa u taallaa naba-uladiina kuwii warkoodii kafaruu gaaloobay min qablu horay gaaloobay kafaruuda ku xir kafaruu gaaloobay min qablu horay gaaloobay kuwii gaaloobay ee ummadihii hore ah qowmu caad iyo hamuud iyo warkoodii mayuusan idiin imaan iyo wixii ku dhacay cadaab fadaaquu kafaruu gaaloobay min qablu oo fadaaquu dhedhamiyey wabaala amrihim amarkooda ciribtiisii walahum iyagana u ahaaday walahum waxaa u ahaaday cadaabu cadaabkaasoo aliimun xanuun badan baa ilaah yidhi subxaana wa tacaala shadiid ah daalika arrinkaa iyo cadaabkaas ay dhedhamiyeen adduunka iyo kay aakhire dhedhamin doonaan labaduba daalikada wada celi biannahu bisababi annahu biannahu wuxuu ahaad bisababi annahu xaalkii shaanigaa wuxuu yihi kaanad waxay ahayd taatiihi miday ula timaado rusuluhum rusushoodu bilbayinaati aayaad iyo mucjizaad cadcado waadixaada faqaaluu waxay dhaheen markii loo keenay abasharun binu aadan mayaa yahduunana annagana hanuuninaya mid annagoo kale ah mayaana hanuuninaya bal ma inkirsana dhagax inay caabudayaan ilaah ka dhiganaya waxay inkirsan yihiin binu aadam ilaahay u soo diray ee sharafsan in loo soo diray waa caqli xumadooda abasharun mayaa bashar annagoo kale abaa yahduunana annagana hanuuninaya nahagayaba fakafaruu waa gaaloobeen watawallow waana jeensadeen wastaqna allaahu ilaahayna waa ka qani noqday waa ka kaaftoomay bimacnaa waxa weeyaan ilaahay uma baahna can daacatihim wa cibaadatihim daacadooda iyo cibaadadooda ilaahay baa hodan ka noqday ka qaniyoobay wa can iimaanihim bihi wa birusulih inay isaga rumeeyaan ama rusushiisa rumeeyaan waxaasoo dhan ilahay waa ka maarma wallaahu ilaahayna haniyun wey khalqigiisoo dhan buu hani ka yahe hodan ka yahay xamiidun maxmuudun mid la mahadiyo weeye fii daatihi wa sifaatih laa tanfacuhu daacatun ilaahay daaca iyo cibaado lala yimid isaga ma anfacdo walaa taduruhu macsiyatu macsiyo iyo xumo lala yimidna ilaahay ma dhibto liannahu mustagnin can ilcaalamiin caalamiin oo dhan buu ilahay ka kaaftoomay ka deqtoonaaday waxaa laynoo sheegayaa inkiridda ay inkirayeen bacfiga qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi zacama aladiina kuwii waxay sheegteen kafaruu gaaloobay an lan yubcahuu inaan la soo saaraynin zacama bimacnaa waxa weeyaan dannu waxay u maleeyeen oo sheegteen kuwa gaaloobay ilaahay inuusan qabriyada ka soo saarayn intay dhinteen ka bacdi sidaa weeyaan zacamadu ha loo isticmaalaa waa danni waxa weeyaan waa madiyat lkadib baa la yidhahdaa beenta gaadiidkeeda gaadiidka beenta lagu raro waa zacama kunyatulkadib zacamu bay dhahaan beenta kunyadeedu waa zacamu bi'sa madiyat rajuli zacamu ninka gaadiidkiisa waxaa u baasle ugu xun zacamu waxaa la sheegay waxaa la sheegay wixiisu damar iska yihiin wax la hubo uusan marna sheegayn iska malamala ay tahay waa in layska ilaaliya ma habboona marka aswau caadati caadatin lirajuli caado midda ugu xumaan badan ninka waa inuu yeesho lafdiga zacamuu ah waa inuu markab ka yeesho oo gaadiid ka dhigto oo wixii uu sheegayaba uu zacmo u isticmaalo oo wax uu huboba ma sheegaye waxa weeyaan wax kastaaba waa zacmi weeyaan markaasaa been lagu ogaanaya taasi wataa marka taas baa ugu xun waxaa fiican warku inuu ku sugan yahay jasmi iyo yaqiin amaa shaki iyo takhmiin malamale iyo zacmi ma habboona zacama aladiina kafaruu an lan yubcauu inaan la soo saarayn bay sheegteen waa zacmi qul waxaa dhahdaa nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam balaa amarku saas sheegateen maaha inaan laydinsoo saarayn iska dhaaf waa laydinsoo saaraya warabbii baan ku dhaartay latubcahunna laydinsoo saareenoo laydinsoo saaray qabriyadaa laydinku soo saaraya idinkoo nool uma dabadeedna latunabba'unna laydin warrameenoo laydin warrameen bimaa kii camiltum aa camal fasheen bijamiici acmaalikum weeyaan acmaashiinni dhammaanteed saqiiriha wa kabiiriha jaliiliha wa xaqiiriha kii yaraa iyo kii weynaa yaa kii liita iyo kii weynaa waana laydinku jazaynaya wadaalika arrinkaasina cala allaahi ilaahay dushiisa yasiirun weeyaan sahlun hayinun cala allah arrin fudud weeye oo wax soo celintu wax bilaabidda binu aadamka markii loo fiirsho waaba ka saalanta waxaan qofku iska bilaabay iyo wuxuu awal sameeyey inuu mar labaad soo cesho laakiin ilaahay agtiisa iyada waaba iskaga midba bilaabiddan iyo soo celintan labaduba laakiin caqliga binu aadamka markii la fiiriyo soo celintaaba sahlan waxaa laynoo tilmaamayaa hadda ummadihii beeniyey rusushooda axwaashoodii war iimaanka la imaadaa la yidhi qur-aanka ku dhega ilaahay wuxuu yidhi fa aaminuu rumeeye billaahi ilaahay rumeeye wa rasuulihi rasuulkiisa rumeeye wannuuri nuurkana rumeeye alladii nuurkaasoo anzalnaa aan soo dejinnay waa qur-aanka kariimka waa nuur qur-aanka nuurka aan soo dejinnay isagana rumeeye nebi maxamed baa lagu soo dejiyey calayhi isalaatu wasalaam oo nuurkaani wuxuu baabi'inayaa shubuhaadka iyo dacaayadaha iyo waxay wataan oo dhan sida nuurkan kale markii la daaro mugdigii meeshaan ka muuqday uga baxayo baa dacaayaadkan iyo waxaanna meesha uga baxaya gaaladu wataan wallaahu ilaahayna bimaa tacmaluuna waxaad camalfalaysaan khabiirun mid hoos usii og weeyaan yowma maalinba ogyahay khabiirun haddaa ku xidhid amaba wadkur ka sheekay yowma maalin ama wadkuruu xusuusa yowma maalin yajmacukum ilaahay oo idinsoo jamcinaayo liyowmi ljamci jamcinta maalinkeeda liyowmi ljamci fii yowmi ljamci maalinta soo jamcinta maalinka ilaahay dhammaantiin bannaan isku kiinkeenayo awaliin iyo aakhiriin baa la keenaya fii saciidin waaxidin hal bannaan midka yeeraya oo dadka u yeeraya yooma yadcud daaci kaasaa codka wada maqashiinaya dhammaan indhuhuna waa wada qabanaya daalika yowmun majmuucun lahu nnaas wadalika yowmun mashhuud daalika maalinkaa isagaana yowmu taqaabuni qoomamada maalinkeeda wey attaqaabun tafaaculkan isla qoomamood hadda laysa calaa baabi waxaa hal dhinac baa qoomamadu ka socotaa waxa weeyaan kuwa gaaladaabaa qoomamoonaya khasaarada ku dhacday bay arkayaan mu'miniintaa jannadii qaadanaya ilaa adduunyadaysan israacsiine naartiina waxaa qaadanaya gaaladii ilaa aakhiray ka tageen markaasaa qibni maxaa la dhahaa qoomamaa dhacaysa iyo dagid yowmu taqaabul qibnigu waxa weeyaan akhdu shay biduuni qiimati shay inaa qaadatay qiimihiisii wax ka hooseeya suuqaa tagtay neef la gadi lahaa kun baa shan boqol ku hesha markaasaa qofkaa isagoo isla faraxsan oo hashaan meesha ka kaxaysa wuxuu isleeyahay hashaanoo saano intaanoo caanaa leh qiimaheedu kun ahaan jiraa shan boqol ku heshay alla ilaah waxay kugu soo gashay waxa weeyaan sidaasi waxay kugu soo gashay fudayd ah marka dagid weeye sidaasoo kale weeyaanoo kuwaan maxaa ku dhacay qof kasta gaal iyo muslimba jannadana meel buu ku leeyahay naartana meel buu ku leeyahay kuwa gaalada hadday islaami lahaayeen boosaskay qaadan lahaayeen mu'miniinta iska qaadanaya kuwan kalena mu'miniintaana meelihii naarta ka calaamadsanaa gaaladii baa qaadanaya maalinkaasi waa yowmu taqaabuni weeyaan yowma yajmacukum liyowmi ljamci dalika yowmu taqaabun waman yu'min qofkii rumeeya billaahi ilaahay rumeeya wayacmal saalixan camal wanaagsanna sameeya yukafir dhaafeen ilaahay canhu xaggiisa sayi'aatihi sayi'aadkiisa baa ilaahay tirtirayaa wayudkhil ilaahay geliyeen hum mankaas jannaatin oo tajri ay dareerayso min taxtihaa alanhaaru webiyaal taxta ashjaarihaa wa qusuurihaa webiyaala dareeraya khaalidiina xaalay ku waarayaan fiiha dhexdeeda abadaa weligeed kama dhimanayaan kama gaboobayaan kama tegayaan laa yabquuna canhaa xiwala dalika kaasina alfawzu waa liibaan alcaiimu ee weyn alfawzu aladii laa fawza waraa'ah liibaan aan liibaan ka dambayn wasacaadatu alatii laa sacaadata bacdahaa taa weeyaan qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi waaladiina waxa kafaruu gaaloobay oo wakadabuu beeniyey biaayaatina aayaadkanaga oo waa wax liitay ah qiimo lahayna dadna ma ahayn ulaa'ika kuwaas asxaabu naari naarta asxaabteedu wey qaalidiina xaalay ku waarayaan fiihaa naartaa dhexdeeda wabisa alla baas lahaayey almasiiru marjiciya meel loo noqdo alla xuma waxa weeyaan meesha baas kali oo la caayayahay waa marjicooda weeyaan waxaa misna laynoo tilmaamayaa koonkan wax ka soo dhaca inay shaygaas ku dhacayo biqadaa'ihi wa iraadati ilaahay qadihiisa iyo iraadadiisa ma asaaba ma asiibto min musiibatin musiibatun faacilkoo min la geliye maada waa naafiyo ma asaaba ma asiibto min musiibatin musiibatun musiibo axad kuma dhacdo naftiisa iyo maalkiisa iyo ilmihiisa ilaa biidn illaahi ilahay idankiisa mooyaane biqadaa'ihi wa qadarihi ilaahay idankiisa mooyaane waman yu'min qofkii rumeeya billaahi ilaahay dhibaatada markay ku dhacdo iimaanka ku dheganaada yahdi ilaahay hanuuniyeen qalbah qalbahu ilaahay qalbigiisagu hanuuninaya sabir baa la gelinaya dhibaatada ku dhacday waa isxajinayaa waa raalli noqonayaa sabir buu la imaanayaa iimaankou ku dhegayaa yaqiintou rumaynayaa sidaasuu samaynaya qowl wuxuu dhahayaa innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun wuxuu ogaanayaa waxa ku dhacay marna inaysan gafeen wixii gafena marna inaysan ku dhaceen ilaahay xaggii inay ka timid markaasuu raalli noqonayaa ilaahay xukunkiisa u hogaansamayaa yahdi qalbah weeyaan wallaahu ilaahayna bikulli shayin shay dhammaantii caliimun caalimun bikulli lashyaai ashyaad oo dhan ilaahay mid ku ogaal badan wey wa adiicuu waxaad adeecdaan allaha ilaahay adeeca wa adiicuu waxaad adeecdaan alrasuula rasuulkana adeeca calayhi salaatu wasalaam ma kala harayaan fain tawallaytum haddaad jeensataan fainamaa calaa rasuulinaa rasuulkanaga haddaad jeensataan dee ilaahay waa idinka argoosanayaa wey nebiga wax dushiisa dhiboo saaran ma jiro haddaa idinku jeensataan maxaa yeelay fa innamaa calaa rasuulinaa rasuulkanaga dushiisa waxaa ahaaday oo keliya albalaagu gaarsiin almubiinu cad gaarsiin cad unbaa lagu leeyay risaalada uu ummadda gaarsiiyo waqad addaa maa calayh wixii dushiisa ahaana waa gutay wallaahu yantaqimu miman casaah ciddii caasidayn ilaahay waa ka argoosanaya wa khaalafa amrah amarka rabbina khilaaftay markaa nebigu waa adda alamaana wa nasaxa alumma ammaanadii waa gutay weeyaan nebigeenu calayhi salaatu wasalaam xadiid baa odhanaya waxa weeyaan jannada axad ma galo ilaa waxaa la tusaa meeshuu naartana ku lahaa hadduu xumaan samayn laha sou shukriga u siyaadsaday iyo xamdinaqa ilahu adaa iga badbaashay u yidhaahdo qof naarta ma galo ilaa waxaa la tusaa meeshuu jannada ku lahaan lahaa hadduu wanaag samayn lahaa si qoomamo uga bi'i weedo u qoomamoodo alla waxaa nicmaa yaa gaalnimadii baa kaa hor istaagtay oo isku yidhaahdo waayo xadiidka imaam bukhaari warinaya xadiid baa odhanaya haddii addoon weligiisba ilaa maalintii la dhalay ilaa an yamuuta daacada ilaahay saa ugu taagan yahay daacada ilaahay yaa laxaqarahu daalika alyowm maalintaa xaggaa markii la tago wixii waa la yaraanaya wuxuu jeclaanayaa walawadda annahu rudda ila addunyaa adduunye in loo noqo oo ajarkaiyo khayrka soo kororsado hadda ilaa maalintuu dhashay iyo maalintuu dhintay daacada ilaahay saa ugu taagnaa waa yoomu taqaabun oo isaga laftiisa wuxuu isdhahayaa alla maa soo badsati oo wax badan la timaada xadiidu axmed weeyaan sanadkiisuna fiican yahay allaahu ilaahay laa ilaaha ilaa kaloo xaq lagu caabudo mawjuud maaha ilaa huwa isaga mooyaane wacala allaahi ilaahay oo keliya falyatawakal ha tala saarteen almu'minuuna kuwa mu'miniinta ilaahay oo keliya ha tala saartaan cid kale laa calaa hayri weeyaan yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa iimaanka laga helayow inna min aswaajikum aswaajtiinna iyo xaasaskiinna xaggooday ka mid ahaadeen iyo wa wlaadikum awlaadiinna caduwan cadow oo lakum idinka cadow idiinah ee faxdaruuhum cadowga ka digtoonaada ama faxdaruuhum aswaajta ee awlaadda ka digtoonaada waa qayb ka mida weeyaan kuwa wanaagsan baa jire oo qofkii xaasas iyo awlaad daacadii iyo khayrkii iyo daacadii ka hor istaagay waxaa jiray qolaa intay islaameen waxay dabceen inay hijroodaan saa xaasaskoodii iyo awlaaddoodii ayaa markaas hijradii u diiday say waa iska joogeen waagii dambe markay nebiga u yimaadeenoo dadkiio diintii bartay oo fahmay arkeen bay qoomamoodeen oo shallayaayeen oo xanaaqeen oo waxay damceen kuwii waagii ka celiyey inay ciqaabaan awlaaddii iyo xaasaska inay ka gooyaan saa aayaddaas soo degtay wal aayatu tacummu kulla man qof kastoobay camimin ishtaqala can daacati illaahi ilaahay daacadiisa kaga shuqlooma bilaswaaji walawlaad aswaajta iyo awlaadda weliba fiiri haddee min aswaajikum xaasaskii dumarka aha dhankii kalena arrinta waa ka imaanaysaa wain tacfuu haddaa iska cafidaan oo watasfaxuu iska dhaaftaan oo watakfiruu iska yaa iska saamaxdaan faraha ka qaadaan sidaas fa in allaha ilaahay kafuuru waa mid dhaafid badan raxiimu naxariisasho badan innamaa amwaalukum amwaashiin maalalyaalkiinna maalka la hormarsa iyo wa awlaadikum awlaadiinu fitnatun fitna weeyaan inamaa amwaalukum awlaadukum fitna waay waa imtixaan macnaha waxaa la fiirinayaa bakan ilaahay adeecaya kan caasiya maalkaa la hormariyey leanna maalka fitnadiisaa darnaan badan wallaahu ilaahayna cindahu agtiisa waxaa ahaaday ajirun baa ahaaday ajarkaasoo cadiimun cadiimo weyn ayaa ilaahay agtiisa ahaaday laakiin xoolaha iyo awlaaddu yaa waa iska tegayaan waa dhammaanayaan inamaadu waa xasri waa lijamiici اlamwaali walowlaad waxaasoo dhan baa fitnatun ah marka waa inaan lagu halmaamin ama laga dooran tii dambe iyo aakhiradii ibnu mascuud baa dhihi jiray baa layidhi laa yaquulanna axadukum qofna yousan dhihin allahuma acsimnii min alfitna ilaa fitnada iga dhowr oo see ah fa innahu laysa axadun minkum yarjicu ilaa maalin wawaladin ilaa huwa mushtailun alaa mushtamilun calaa fitnati qof kastoo awlaadii xoola leh dee fitantii waaba la joogaaba marka iga ilaali hadduu yidhaahdo maxay noqonaysaa walaakin liyaquul ha yidhaahdo allaahuma innii acuudu bika ilaahu waxaan kaa maangalay min mudilaati اlfitan fitanta kuweeda wax dhumiya sidaa ha yidhahdo maalinta qiyaamo ninka waxa ku dhego u horeeya waa xaaskiisi iyo ehelkiisi iyo awlaaddiisi ilaahay hortii marka la taagan yahay waxay dhahayaan rabbiyow xaqa yagi naga si isaguna adduunkiibu xaqii ilaahay ku halmaamo iyaguna hadhow bay ku dhegayaan kaana yudcimuna alxaraam bay dhahay ilahu xaaraan buu naga biili jira wa naxnu laa naclam meelow ka keena annagu ma ana aqoon ya bal iyagii baaba ku dhegayaba markaas hawshu waa khatar weeyaan fattaquu اllah ilaahay ka yaaba ma staطactum wallahu cindahu ajru cadiim fattaqu llah ilaahay ka yaaba ma staطactum intaa awooddaan intaa awooddaan waa maxay ma'muuraadka wixii la awoodaa lala imaan waajibaadku ha lala yimaado sunnayaasha inta la awoodo manhiyaadka dhammaan waa laga tegayaa ma staطactum wasmacuu maqla waxaa laydinku wacdinaya wa adiicuu adeeca waxaa laydin amrayo wa anfiquu bixiya haddaa bixisaan khayran lakum marka halkaasay la socotaa yakun wuxuu ahaanayaa khayra miduu khayr badan lianfusikum naftiin waman yuuqa qofkii laga dheereeyo shuxa nafsihi naftiisa bakhaylnimadeeda fa ulaa'ika kuwaas hum iyaga unbaa almuflixuuna kuwa liibaanay in tuqridu llaha ilaahay haddaa amaahisaan qardan xasanaa amaah wanaagsan fii sabiili illahi wax ku bixisaan naftiinoo diibah yaa sida amaah baa laga soo qaadaya sadaqadii ilaahay baan awal kuu dhiibay iyaga lafta xoolaha laftooda yudaacifu laalaabeen lakum idinka ilaahay wayakfir dhaafeen ilaahay lakum idinka waana idiin dhaafaya sayi-aadkiina wallaahu ilaahayna shakuurun mid shaakira weeye kan wanaagga sameeya ku shukriya muxsinka ah xaliimun ilaahay weeyaan bilcibaad ilaahay waa mid xaliim ah dulqaad badan oo ciqaabka aan ummadda usoo dedejin caalimulhaybi ilaahay weeye waxa maqan midka ku caalimka ku ah iyo washahaadatu waxa joogaba alcasiizu ilaahay weeyaan waa midka casiiska ah ee qaalibka ah alxakiimu ilaahay wey shaykasta meesha u laa'iqa midka dhiga ilaahay weeyaan subxaanahu wa tacaala darsigeennu intaasuu ku egyahay wallahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab